suuqa khudaarta ee magaalada jowhar waliba ku jira qiimo koror shalduban ee usakakoye khudaarta sida yaanyada mooska ansalaatada liimada cambaga basala barbarooniga baradhada iyo xano kalo badan waliba beeraleyda tacbadayan khudaarta iyo ganacsatada gadaayan iyo ansababayana abaaro ku jira dalka oo hana nagade iyo roobka uusa yaraaday waybana waxaanu kumid ee ganacsatada iyo beeraleyda degmada jowhara oo la hadleen warbaahinta iyo faahfaahin kubiyana sida uusa hadeeye qiimo suuqyada khudaarta ee magaalada jowhar iyo farqigii qiimo hor lagada jaray khudaarta beeraha oo wax nagu tarayso beeraha oos ilaahay naaga soo gooy khayrkiisa waxaa ka mid tahe karootada waxaa ka mid tahe barbarooniga waxaa ka mid tahe ansalaatada waxaa ka mid tahe kabsar caleenta waxaa ka mid tahe nyaayamurooleeda waxaa ka mid tahe liima dhanaanta waxaa ka mid tahe bocorka barbeeska oo beerahayna ka baxay oo ilaahay naga siiye oo beerahayna ka baxay oo ilaahay naga siiye oo ilaahay oogu mahad celinoyno xandhadaayna inis ilaahay wax noo bedelo kheyr aarta suuqan ka soo gada anna waxaan ka rabaa in guri inaan ka sii helo aniga markii suuqa oon nyaaya ka soo gata tinigan ku soo gatay maxaan ku shubanaa gogashaan ku shubanaa waa sii garaafaysanaa garaafa tobanii laba kunaan iska gadanaa goobah laba laba kunaan u dhiganaa goobtoo liimaan kor saarinaa haddis ilaahay waxa ii saalaa labaatankoo iyo soddonko ku ilmaa inaan caana oo shubto tanak nyaaya boqol iyo afartan kun boqol iyo labaatan kun boqol iyo toban kun iskaliyahay labaatan kun haddana boqol iyo labaatan kun oraxda aa keentay kaba oonka waxaa leh oraxdaa keentay unuka raqiiskay dang noogu jirtaa qaal dang noogu jirta shalay waxaan ku helo jirna usoo bisaal jamle iyo tafaariikh haddaan dan iyo daruuf aa naga soo bixinoys inaa ceerinkiisa oon maadaama oon ku gadano shalay lix kun waylayn todob kun waylayn laakiin hadda dan iyo daruufaan ahayse biibaxaa baxda wax kastaa iska dhacay saas aan kun shilin aan iskiiga gadanoyna waxaynoo iskiiga baahana oon ku dayactirinoyno shalay dhaqdhaqaaqaan helayna laakiin biriga dhaqdhaqaaq oo xooggan ma haysani birigii laelo iyo birigii lawaayaba waa ka heloynaa beerahaan ka keensanaay marna waa sii gadnaay marka sii gadayna hadda qaymo maba laha marka hore afar kun shan kunaa gadan jirnay hadda saddexba laba kunaaba gadanoynay nolol maalmeedka mar waa laga helaa marna ma laga helabo wax rabana ma laha oraxdaana joognaay beeriina biyoaba gooyibo dhibaato iyo qaxar iyo qaxara la joognaay saana oraxda u fadhinayo wax qaymo leh wax kale ma laha nyaanyadaa kuu soo hertay nyaanyada ebel beeraha raqiisay ahay jirtay tanika afartan kunaa la geli jiray hadda beerihii waa wala go-een beerihii waa qaashay nyaanyadii boqol iyo afartan boqol iyo labaatan boqol iyo soddon kunay taagan tahay asalaatada biyaa wala gooyay iidane geed saddex geed laba kunaa la geli jiray hadda geed afar kun geed lix kunoo shilnaa la gado waayo basbaaskiiladii soddon laba kunay ahaa jirtay toban kunay ahaa jirtay maanta soddon kun afartan kun muu marayaa ala soo gadaa kuwaasaa isbeesi ilmaha loo raadinaa shan kun keeshida labaatan kun keeshida inta shan kun keeshida inta saddex kun keeshida soddon kun afartan maalmood meeshii laga hela aa ilmaha isku badis loo karinaa oo wax kale ku jiro ani gidisleeyaan ahay taniga nyaanyada toban kun oo shilin haddaan ka helno toban shan kun haddaan ka helno saas baan ahay xabad bocor ee shan kun baan ka raadinaynaa lix kun aan ka raadinaynaa saddex kun aan ka raadinaynaa saas baa lagu nool yahay loorka asalaatada soddon kunaan ka raadinaa labaatan kunaan ka raadinaa saasaan ku joognaa wallaahi mooska waxa waaye joongicisi waa ilmi korsaynaa laakiin hadda waddada waxba nagu dheeraatay sax waxaa laga soo duguminayaa maamulka gicisi daafeed alsamruwa marka hore raqiis oo ay laakiin hadda labadan beri koroo gale abiileen to abiileen laana idin laba kun waxa ku rataa magiciisi lixanba kortaa lixanba laba kun lixanba kortaa waddadan biyaha gooy
kulanka howkuunka kooye khudaarta ee magaalada jowharaya ee koosiyaabo shalduban use ansaamaya doona bulshada danyarta ee oon awoodna in yo gadadan khudaarta qiimo sare laka gadahaya